barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha sebtembar waa laba sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo magaalada laascaanood ka furtay goob lagu barto qur'aanka kariimka waxaana uu ka sheekaynayaa isbeddel iyo horumar lagu sameeyey goobaha lagu barto qur'aanka muddo dheer bay waxa weeyaan naga qaadatay barnaamijkan waxa weeyaan een, qiraa'aadku runtiina waa dareemi karaysaa dee toban qaab oo waxa weeyaan qur-aanka loo akhrin karo inay waxa weeyaan aysan mid sahlan ahayn waxa weeyaan waddanka yaman ayaa waxa weeyaan asalkaan markii hore tagnay oo waxa weeyaan barnaamijkan u tagnay
sidoo kale qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaar ka mid ah hal abuurada bulshada kula hadla dhinaca wacyigelinta ama sugaantooda ugu gudbiya ayaan qaarkood waraysi kala duwan la yeelan dalkeennoo nimcadu daadsan tahay dahabna ceegaago durdurkuna ku sii badan yihiiyo webiya daaddaafa oo duunyadoo lagu dhaqdiyo daaqa ku hagaagsan oon lama degaan iyo lahayn saxaro duufaan leh iyo baraf habeenkii da iyo dab iyo foolkaanu kol haddii dadaal loo kaco duubka la adkaysto dalaggiisa beeraha ka baxay uunka wada deeqo heesaha aan idinku hayno barnaamijka dhallinyarada maanta oo jimco ahna waxaa ka mid ah sawtiyanku yaaliyo galinaan ku sugi jiray anigoon giyaankiyo kabdha kula simayeen amba ku cashariyeenkiyo aan qabay gubtayado darmadoobe asma loof iyo nimcaan hilaacna goordho iyo caashay noo soo socdaan iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horeyse qodobo ka mid a warkii dunida ayaan ku horrayno
mas-uuliyiinta waqooyiga galbeed ee dalka bakistan ayaa sheegaya in weerar qarax oo ismidaamin ah oo ka dhacay dhisme maxkamadeed ay ku dhinteen ugu yaraan laba iyo toban qof ayna ku dhaawacmeen qiyaastii konton qof oo kale rabshadahaasi oo jimcahan maanta ah ka dhacay caasimadda layidhaahda mardaan ee gobolka khaybar ayaa waxaa la sheegaya in duqa gobolkaasina uu sheegay in uu u sheegay wariyaasha in nin hubaysan oo weerar soo qaaday uu bamgacmeed ku tuuray ganjeelka goob ammaanka lagu ilaaliyo ka hor intii uusan walxa qarxa oo isaga ku rarnaa uusan qarxin
melania trump oo ah xaaska murashaxa madaxweynehe xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa dacwad ku oogtay warbaahinta daily mail iyada oo ku eedaysay in ay ka qoreen warar ay sumcaddeeda ku dhaawaceen oo la xidhiidha arrimo salka ku haya shaqooyin ay warbaahintani sheegtay in mrs trump ay ka shaqayn jirtay sannadihii aadkii garyaqaanka u doodaya trump ayaa xereeyey dacwad ka dhan ah shirkadda iska leh daily mail ee mail media iyada oo ka dalbaday iyaga oo ka dalbadeen idhaahdee in ay bixiyaan magdhow gaadhaya ilaa boqol iyo konton milyan oo dollar dacwaddan ayay ka xereeyeen maxkamad ku taalla gobolka maryland waxayna lacagta ay dalbanayso marwadani ay u cuskatay in wararkani ay dhaawac u geysteen sumcaddeeda
mar kale duhur wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan jimco wanaagsan waan idin raacinana ismaaciil oo jimco wanaagsan jimco wanaagsan caash horta maalmaha jimcaha ah Eh.
marka aad carradii joogtay gaar Haye.
ahaan ceere gaabo Haye.
maxaa qaban jirta Eh, haddaan soo hoos usoo dhigo een, qur-aanka ma la baran jiray jimcooyinka mise xilliyada horta eh, dee haddii xilli hore laga hadlo kale eh, waxaa jiray qur-aanka siyaabo kala duwan horta loo dhigan jiray Xil- sidan loo dhigto in xilli hore markaad yarayd markaan yaraa Haye, sanooyinka- Sida loo sanooyin yar dhigan ka hor.
jiray.
Haye.
iyo marka dambe sidan loo dhigta waxaa laga yaabaa iyadoo xildhiba xilligu ka horreeyo ay ka- deegaanadu kala duwan yihiin Ah, tusaale ahaan hargeyso kale haddaan u imaado iminka waxaa jira laba meheradood oo- laba malcamadoodoo ku kala yaala haye, oo ardaydu kala tagaan waa garta mid looxii iyo khadkii iyo dee geed Allah.
hoostii baa lagu dhigta qad dhiidhiin oo xabag lagu daray iyo qalin la qoray iyo sonkor yara lagu qurux darooba badana.
aad leefaysid haye marka meeshii aad qalado tir markaad tirto waka qolo kaasay ku dhigata haye qolona kuraas waaweyn iyo kombyutaro iyo me- meel ay dee yaaliinoo ma- sidii iskuul u ego aada loo casriyeeyey laa xawla ayay ku dhigtaan qur-aan loox loo waa ismaaciil Labadu- la- Ay, labaduba qur-aanka ay waa lagu bartaa qolona i- jamci bay u akhridaayoo habkii higaada tusaale ahaan waxaa jira dee siyaabo kala duwan baa higaada laftigeedoo kale Ha.
inkastoo deegaanada ay ku kala duwan Ay, yihiin sidee loo hingaadiya hargeysoo kale hargeysa dee midna waa carabi dhinaca carabtay la xidhiidha ay oo tusaale ahaan afadxa a igisra i uduma u asigna ay Waxaa maxaa loola laga jeeda yaabaa alif la kordhibo alif la alif la hoosdhibo kordheebay alif la hoos reebay alif la goday oo iyana waa ca- cajabi baan filaya ay marka labadaba dadku way ku kala inta badan een, macallimiintan geedka hoostiisa ama dee macallimiinta beriga hore aan dhigan jiroo kale waxaa laga yaabaa noocaasaan anagu higaadin inkastaanan de wax badan ka ogeyn xiliyadan meelo badan marka hadda waxaad leedahay qur-aankii looxa lagu baran jiray nooc kalena waa loo dhigtaa hadda xitaa skypeka laga dhigta cashay arday maraykan kula joogta ayaa macalinkooda laga yaaba hargeysa ama muqdisho inuu joogo ha macalinkii baa lala safray dabeedna macalinkiiba halkaa aroortii wuxuu odhanaya sugarta australia aan u dhigayaa iminkee markaasuu australia usoo dhigaya markaasuu odhanaya qoladii baa haddana u dhigayaa ingiriiska kuwa qoladii maraykan ingiriiska jooga haddana qoladii maraykanka saasuu u kala dhigaa iminka meeshaas ismaaciilo haddaad xaafidulqur-aan ahaan lahayd waa tahay aan usoo noqono dhinaca barnaamijka marka ka sokow aqoonta madaniga ah waxaa dhallinyaradu ay aad hadda u bartaan qur-aanka kariimka ah taasoo arday badan ay xafidiyaan xiliyadan waxaa dib u habayn iyo horumarin lagu sameeyey goobaha lagu barto qur-aanka kariimka iyo weliba hababka kala duwan sidaan sheegnay ee akhriska qur-aanka kariimka haddaba wariyaha v o e magaalada laascaanood ayaa waxa uu waraystay aadam waadan cabdulaahi xaaji axmed oo ka hadlaya barashada qur-aanka kariimka iyo weliba goobaha lagu barto ee ku yaala magaalada laascaanood magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ku taalla goob lagu barto qur-aanka kariimka goobtan ayaa waxaa fursay nin dhallinyaro ah waxayna kaga duwan tahay goobihii hore qaab iskuul oo kale ayay u samaysan tahay sharaxaad ka bixiyey arrinkaasi magacaygu waa aadan cabdulaahi xaaji axmed een, runtii waxa weeyaan xaruntan aanu soo kordhinay waxa ay een, een, runtii ku saabsan tahay qur-aan kariimka ah iyo asaaliib cusub ama qaabab cusub oo runtii waxa weeyaan la jaan qaadaysa waqtigan hadda noolhay ama casrigan cusub runtii waxa weeyaan markaskan ama xaruntan aanu furnay waxa weeyaan waxay hadda furan tahay muddo dhowr sano ah Een, waxaan isleenahay wax badan baad kusoo kordhiseen arrimaha qur-aanka kariimka ah waayo een, ardayga oon runtii moralkiisa isku dayna inaanu kor u qaadno ama keennay waxyaalo kor u qaadaya sida booseeshinka waxa weeyaan ardaygu uu qur-aanka ku baranayo iyo meesha uu ardaygu wax ku baranayo oo runtii ka duwan meelihii horey qur-aanka loogu baran jiray Een, madaaristu ama meelaha qur-aanka lagu bartaa waxa weeyaan waxay ahayd meelo ka hooseeya goobaha iskoolaadka iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah Een, waxaanu samaynay meel qurux badan oo runtii kuraasteeda iyo waxa weeyaan qalabkeeda iyo marawaxadaheeda iyo alaabteeda oo dhan ay dhammaystiran tahay waxaana asal u ah oo xaruntaas lagu bartaa waxa weeyaan waa qaababka qur-aanka loo akhriyo qur-aanka runtii waxaa loo akhriyaa qaabab kala duwan ama waxa weeyaan waxa uu leeyahay qiraa'aad toban ah oo lagu akhriyo oo waxa weeyaan ka sugnaaday nebiga caleyhi salaatu wasalaam Een, qaababka tobanka ah ayaanu waxa weye ardayda barnaa qira'a qiraa'aan u barnaa ama maaragtay hal hal qaab baan u barnaa waxa weeyaan een, ardayda hadda meesha jooga runtii waa arday runtii aada u dhisan oo waxa weeye mooral ahaan iyo aqoon ahaan iyo tayo ahaanba waxa weeyaan aada u sarreeya Een, annaga oo doonayna markaasi waxa weye inaanu horay usii soconno oo runtii waxyaalaha hadda naga dhimanna aan rabno inaan kor usii qaadno sida dhismaha oo waxa weeye aanu hadda degannahay oo kale oo waxa weeyaan meel kira ah inaanu maaragtay helno meelo waxa weeyaan uu leedahay xaruntu leedahay waxa weeyaan inaanu la tartanno sida maaragtay iskoolaadka ardada waxa weeyaan een, meelaha ay haystaan oo kale waxa weeyaan guryo waaweyn inaan helno waxa weeyaan ayaanu insha allahu tacaala rajaynaynaa si aanu waxa weeyaan ula tartanno waxa weeyaan markii hore een, marka qur-aanka la dhiganayo marka hal qiraa' badana ugu badnayd miyaa in een, loo baro ardayda runtii haa saas bay ahayd oo waxa weeyaan waddanka aynu hadda joogno ama magaalada laascaanood gaar ahaan waxaa een, lagu baran jiray hal qiro riwaayatu xafsa can caasim een, ma jirin qiraa'ooyin kala duwan guud ahaanba ma jirinba waxa weeyaan way iskaga yaraydba oo qiraa'aadkan inta badan maba soo dhaafinba waxa weeye wadamada carabta iyo meelaha ma soo dhaafin adduunka inta badan hal qiraaba laga akhristaa laakiin barnaamijkani waa barnaamij hadda waxa weeyaan cusub oo insha allahu tacaala aan rajaynana in waxa weeyaan aan horumar fiican ka gaadhno marka haddii aad dadka ku dhagaysanaya oo kale een, tobanka qiraa'o ee qur-aanka kariimka ah ee aad baraysaan ee dadkuna doonaya inaad u sharaxdaan qaababka ay u kala duwan yihiin iyo magacyadooda bal ka waran Een, waxay kale yihiin qiraa'atu naafic waa qiraa'atu ibnu kathiir iyo qiraa'atu abi camar iyo qiraa'atu ibnu caamir iyo qiraa'atu caasim qiraa'atu xamza qiraa'atu lkisaa'i een, qiraa'atu een, abu jacfar qiraa'atu yacquub qiraa'atu khalaf alcaashir tobanka qiro saas bay kale yihiin marka waxa weeyaan tobankaa qiro innaga qirada aynu hadda waddankeena akhrisanaa waxa weye waa qiraa'atu ama riwaayatu caasim riwaayatu eh, xafsa can caasim Een, aadan waxay u baahan tahay een, aqoonta aad tobanka qira ku dhigaysaan oo kale bal ka waran iyada een, xaggee ka soo barateenna wallaahi een, muddo dheer bay waxa weeyaan naga qaadatay barnaamijkan waxa weeyaan een, qiraa'aadku runtiina waa dareemi karaysaa dee toban qaab oo waxa weeyaan qur-aanka loo akhrin karo inay waxa weeyaan aysan arrin sahlan ahayn waxa weeyaan waddanka yeman ayaa waxa weeyaan asalka aanu markii hore tagnay oo waxa weeyaan barnaamijkan u tagnay een, macallimiin kala duwan oo runtii waxa weeye s- een, indunuusiyaan iyo yemaniyiin iyo masaari iyo dad kala duwan ayaa waxa weeyaan barnaamijkan aanu ka qaadanay muddooyinka aanu yeman joognay waxa weeyaan kadibna waxaanu insha allah waxaanu soo marnay oo soo qaadanay koorasyo kala duwan oo sida magaalada hargeysa oo kale oo muddo sanad ah waxaweye aanu kooras ka wadnay oo sheekheena sheekh cabdinaasir yuusuf xafidahu llahu tacaala uu barnaamijkan nagu siinayey een, iyo culmo kale oo waxa weeyaan markaasi hargeysa joogtay een, koorasyo fara badan iyo waxa weeyaan barnaamij macaahid kala duwan muddadaa dheer waxa weeyaan waxaa noo fududaatay barnaamijkan inaan insha allahu tacaala gudbi karayno oo waxa weye bulshadeeda aanu markaasi u faa'iideyn karayno
kaasi waxa uu ahaa aadan cabdulaahi xaaji axmed oo ka hadlaya barashada qur-aanka kariimka iyo goobaha lagu barto ee ku yaala magaalada laascaanood waxa uu u waramayay wariyaha v o a magaaladaasi cabdikariin olol ismaaciil waxaan soo xusuustay Haye.
een, marka qur-aanka la baran jiray horta xilli aad u qurux badan oon dib loo helaynin ayuu ahaa ayuu yahay ilaa hadda markaad dib u xusuusato waa nolol qurux badan oo adigoo dhan aad isaga jirto nolol qurux badan waa albaabka nolosha kasoo gelaysay waa qurux badan wax kaloon ku sifeeye ma aqaana markaad qalinka aad looxa markaad dhammayso kale ood dhammayso qalinka dhegta hoosteeda lagu tirin jiray yahay Hadda la xasuus- qalinka marka dhegta hoostiisa la marinayo oo lagu- oo lagu qalajinayo lagu qalajinayo qalinka yaraa quruxda badnaa iyo qoritaanka xitaa looma quuro qalinkaad maanta oo dhan qur-aanka ku qoraysay inaad maaragtay aad aad- aad meel kale iyo meelaha korkaad xitaa- marsanaysaa xitaa meelaha qur-aanka lagu meydhi jiray hadeer tusaale ahaan looxa oo Diinka- kale diinka.
ha meel yaroo ha gaaraa lagu meydhi Asturan.
jiray asturan si looga ilaaliyo in qur-aankaasi cagtu taabato ha iyo waxyaabaha kale xiisaa leh waxaa ka mid ah ardaydu markay isu timaado tusaale ahaan een, si wadar ah subca subca Iyo ama dee shaafinta.
iyo dee caadi si wadara loo wada akhriyi jiray waxaana laga yaabaa xilliga ah iyadoo la baahnaa oo noloshu ay adkayd haddana waxyaaba aadka xiisaa loo waxaa ka mid ah tusaale ahaan arbacooyinka oo kale ama khamiisaha qoloba maalin bay lahayd maalinta bunka la cunay ee maalintaas qof walba qur-aanka la wuxuu isku dardaro.
awoodo gurigooda kasoo qaadi jiray waa garta deedna ma- waxa laysula iman jiray een, eh, dugsigii waxaa laga yaabaa mid baa bun soo sameyn mid baa salool keenaya mid baa wax kale keenaya midaa shaah mid baa keenaya shaah keenaya mid koobabkii marka cultureka ama dhaqankaasi mid bulshada eh, wax Dhaq- badan isu soo dhaqan aad u dhaweynayo qurux badan u ahaa markaan soo xusuustoo kale macalimiinta macalimiinta dugsiga qur-aanka ismaaciil markaa soo xusuusato arday baa dugsigaasoo dhan ka buuxda mid baa halkaas aayad kasoo yeerinaya halkaasuu macalinkii een, uga jawaabaya halkaasuu ka maantoo dhan intaasoo arday meesha fadhida mid mid buu u maqlaaya Haye.
So, wax cajiiba maaha maantana adigii kombyuterkaaga nin kastoo laga yaaba iminkana dhinac kale hor- qofku dul taaganaada maqlay horumar kalena wuu yimi iminka ay oo waxaa laga yaabaa hadeer adiga oo qurux badan oo waxaa laga yaabaa meel eh, m- eh, goob aad u bilicsan oo la diyaariyey oo laga yaaba ardayda iminka soomaalida ah ee qur-aanka xifdiya ah kaalmo badan oo dunida hadeer tusaale ahaan afar arday baan arkayay tartan caalamiga qur-aanka ah oo soomaalidu isaga- afartuba afarta dal ba ay matalayaan oo soomaali xaafidul qur-aan ah oo xaafid dalal kale ka socdaan qaara soomaaliya ka socdeen qaara dalal kale ka socdeen Wow.
marka ardayda xilligan laftigeeda waxaad moodaa arday aad u badan oo xufaada in aad loo horumariyo tusaale ahaan warbixintan ugu dambaysa oo kale een, noocyadii kala duwanaa ee qiraa'ooyinka qur-aanka dee mar haddii ilaa magaalooyinkii hoose lagu dhiganayo qur-aanka aad baa loo daadajiyey Wow. Mar- marka laakiin hal midaa laga tegay ilaa haddaan xusuustaa Hmm.
subci baan tabaya subacna wuu jiraa iminka masaajidadaa la geeyey waa tahay weli waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a
cabdi xasan muuse oo ku magac dheer dhegaweyne iyo cabdi jaamac maxamuud oo ku magac dheer cabdiyare waa laba hal abuur oo ku sugan magaalada gaalkacyo waxa ay ka hadlayaan ama ay ka hadlaan sida suugaantu ay kaalin ugu leedahay wacyigelinta bulshada wariyaha v o a barnaamijka dhalinyarada cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa kala sheekaystay maansooyin ay sameeyeen hal abuuradani oo ay bulshada kula hadlayaan abwaanku wuxuu kasbi karaa sidaan ogsoonnahayba dagaallo in badan iyo in badan iyo in badan soo socday oo dhibaato badan geystay oo dhammaa waayey wuxuu awoodaa haddii ilaahay u aqbalo sida aan ognahayba in uu aragtidiisaas ku soo kooboo dagaalkaasi ku dhammaado sida een gabay hadda meeshan aan ku xusi doono aad ka garan doontaan gabagaasoo ahaa een abwaankii abwaanku wuxuu yuhu ka faalleynayaa ama wuxuu awoodo wuxuu leeyahay abwaankii tayada maansada iyo taranka suugaanta ilaahay tanaad uga dhigaa toosiyooo haga'e isagaa dhaliilaha tirtira oo turxaan bixiya isagaa tilmaamaha qarsoon qeexa tuhunkiiye isagaa colaa toban saniyo tiro ka dheeraada tolka iyo sokeeyaha dhex tiil ceeb la toolin waaye isagaa heshiiska u turjuma taamahoo fula eh digtatorigii naga tag iyo tanaasulkii diida tufta wiiqda isagaa ku rida oo tumaatiye eh isagaa karaamada ka tira tooshna ku iftiinsha tafaraaruq isagaa xalliya soo tixnaa jiraye taran odag walaal kala tegiyo reer istuhumaystay taqwo lagu mideeyow yaqaan tab iyo xeesheede daad tibaaxay todob aarmayoo tabaca aanfeeya dogob tiirsha togag soo fatahay taaka lagu gooyo say ku toosto isagaa turjuma tuurqallooc badane qarnigii tobnaad ka hor waxay laba ku tawfiiqday tarbiyada islaamka iyo marka uu barayay towxiidka intuu taag u waayiya intii muxamed taageertay allahuma salli wasalim caleyh intuu taag u waayiya intii muxamed taageertay cidu tebisa garamayna oo taar u soo diraye isagoon tacliinta iyo naxwaha toos u baran diinta wixii tegey waxay tegin hadhow tuducda saadaasha taariikhda isagaa fasira tixanaheedii macnaha abwaanku wuxuu awoodaa wax badan oo bulshada duur wuxuu ku leeyahay muhiima oon la soo koobi karin waxa uu sida aan ogsoonnahayba haddii loo fasirto dhinaca xun iyo haddii dhinaca wanaagsan looaba suugaanta waxaa la yidhaha nabadda door muhiima oon la inkiri karin bay ku leedahay
abwaan cabdiyare adiguna fikar xinkee ayaad qabtaa in bulshada kaalin mugla ay ka geli karaan abwaaniinta soomaaliyeed ee wax curiya
bismillaah walaalla horta sida abwaanku uu u sheegay waxa weeye abwaanadu kaalin muhiim ah ayay ku leeyihiin ay ku yeelan karaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyo xalinta khilaafaadka laakiin waxaa ka horeysa in bulshadu ay fahamto horta intaas oo ay ogaato in abwaanku uu kaalin ku leeyahay su-aal ayaan rabaa inaan dhexdhiga labadiinaba ma jiraan marka sugaan aad ku cabiraysaan dhibaatada soomaalida haysata aan ku hormaro abwaan cabdidhagoweyne
dalkeenna oo sidaan ognahayba hodona oo nimcadu iska daadsan tahay ayaa dadkii waxa uu ku sugan yahay shacabkii soomaaliyeed daafaha adduunyada marka waxaa jiray gabay ka turjumaya markaan qayb ka mida ka soo qaato wuxuu ahay dabka shidan dagaalada dhiciyo qaxi iyo duulaanka dilka baahayda kanadan dhammaan aar la kala doonto dibudhacanna saameeyey oo horumar noo diiday waxaa nooga sii daran haddaan idin dareensiiyo dalkeennoo nimcadu daadsan tahay dahabna ceegaago durdurkuna ku sii badan yihiiyo webiya daadlaafa oo duunyadoo lagu dhaqdiyo daaqa ku hagaagsan oon lama degaan iyo lahayn saxaro duufaan leh iyo baraf habeenkii da iyo dab iyo foolkaano kol haddii dadaal loo kaco duubka la adkaysto dalagiisa beeraha ka baxay uunka wada deeqo dib jir inaan ka noqonnaahi waa noo damiir yare ee dawarsiga sidaan uga baxniyo diifta nagu raagtay qof kastoo dadkeennaas ka mid ah waxaan dareensiiyey waa inay dadaal suubsiyo dibu heshiisiine iskuduubniba lagu helaa dowlad caadila
aad bay umahadsan yihiin waxay kala ahaayeen cabdi xasan muuse oo ku magac dheer dhegaweyne iyo cabdi jaamac maxamuud oo ku magac dheer cabdiyare waxay magaalada gaalkacyo ugu warramayeen wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq caasha dhinacii heesaha oo weliba maalin jimco ah dhalinyaro badan ay barnaamijkan ismaaciil oo dhegta ku hayso maxaad Hadda inoo dhegta- soo qaban marka mid ka mid a heesaha weliba dhalinyarada dhalinyarada haye dhalinyaro marka la yidhaahdo halkaasaan ku joogsadaa dhinacaan ku joojiya dee may ku dar israacso may dhinacaaga haddaan iisii dirtay aad tidhi meelhaasoo qabo dhalinyaradan dambe ee xiliyadan dambe dhalinyaradu jecel yihiin kuwaaga kuwaaga de dee lodkayga soo maha isloodkaaga waad la- asmaloof iyo nimcaan hilaac ayaan soo qabanaya
sawti yanku yaaliyo galina kusugu jiray anigoon kiyankiyo kabta kula simayeen amba ku cashariyeenkiyo waan qabay gubta iyadoo war madoobe madoobe maaduuba kula siman miyaan sheeko kaba guray
sawti yanku yaaliyo galina kusugu jiray anigoon kiyankiyo asmahay kabta kula simayeen amba ku cashariyeenkiyo waan qabay gubta iyadoo war madoobe madoobe maaduuba kula simi miyaan hilac sheeko kaba guray
sawdigii ka gaabsada naftii gaaladaydahay cashaqu galbinaye goorba kuu hawaynayd goorba kuu hawaynayd
kalgacaylki maan gabin mana goyni wacadkii waxaa dhigagafka inuu dhoofka yahay garo inuu dhoofka yahay garo
sawdigii ka gaabsada naftii gaaladaydahay cashaqu galbinaye goorba kuu hawaynayd goorba kuu hawaynayd
kalgacaylki maan gabin mana goyni wacadkii waxaa dhigagafka inuu dhoofka yahay garo inuu dhoofka yahay garo
qalbigii gargaarkiiyo shalay garabka kaa rabay kumaad soorin garashada wuxuu wuxuu adiga kaagiyo
gartahaygu muusine bal garwaaqsaynayoho kii kale haddaan tegay muu korin jacaylkuye mun korin jacaylkuye
qalbigii gargaarkiiyo shalay garabka kaa rabay kumaad soorin garashada wuxuu adiga kaagiyo
gartahaygu muusine bal asmaloof garwaaqsaynayoho iyo nimcaan hilaac codadkooda intaas haddaanu ku dhaafno dhinacii ciyaaraha markana wararkii u dambeeyey jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan isreebka koobka adduunka dhinaca iyo waqooyiga maraykanka ciyaaryahan leonel messi oo dhowaantan dib ugu soo laabtay ciyaaraha caalamiga ee waddanka argentina kadib markii kal hore uu shaaciyey inuu ka fariistay ciyaaraha markii argentina ay ku guuldaraystay inay koobba amerika ka qaado xulka waddanka chili ayaa mar kale leonel messi kulankiisi ugu horreeya dib ugu soo laabtay argentina waxa uu u suurageliyey inay ka adkaato oo waddanka argentina ay ku garaacdo xulka dalkaasi uruguay ciyaaro xiise badan oo dalalka argentina iyo uruguay dhex martay daqiiqadii saddex iyo afartanaad ayaa leonel messi waxa uu dheliyey goolka keliya ee laiska dheliyay ciyaartaasi waxaa ciyaartaasi calaamadda guduudka ka qaatay argentina ciyaaryahan dibala oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee yuventus edgardo bowza tababaraha cusub ee xulka dalka argentina ayaa kulankiisa ugu horreeyey argentina uu leeliyo guul ku bilowday kulamada kale ee dhacayna waxaa waddanka brazil ay ku barbaratay xulka waddanka ecuador kadib markii ay marti u noqotay xulka waddanka ecuador ciyaaryahanada naima iyo jesus ayaa labada- ayaa laba gool u dheliyey xulka dalkaasi brazil iyadoo ciyaaryahan ayuvi xulka dalka iguador u ciyaara uu gool kale iska dheliyey taasoo ka dhigtay in ciyaarta saddex gool iyo waxba xulka waddankaasi brazil ay kaga gudubto xulka dalkaasi iguador boliviana waxay laba gool iyo waxba kaga adkaatay xulka waddanka peru colombia ayaa laba gool iyo waxba sidoo kale kaga adkaatay xulka waddanka venezuela labadaasi gool mid ka mid a waxaa dheliyey ciyaaryahan khames rodriguez halka midka kalena uu dheliyey torres venezuela waxaa calaamada guduudka ka qaatay laba ciyaartooy oo kale ah angel iyo flasher xulka dalka jili ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay xulka waddanka baragway kadib markii looga awood roonaaday laba gool iyo gool labada gool ee xulka waddanka baragway ay dhaliyeen ayaa waxa ay dhaliyeen sagaalkii daqiiqa ee ugu horreeyay ciyaarta iyadoo lix daqiiqa markii ay marayso ciyaaryahan romero uu goolkii koowaad u dhaliyey halka saddex daqiiqa kadib oo ciyaaryahan de silva uu goolka labaad u dhaliyey xulka waddanka baragway goolka madiga ay heleen xulka waddanka jili waxaa u dhaliyey ciyaaryahan artudo vidal daqiiqadii lix iyo soddonaad waxaana calaamada guduudka loo taagay oo ciyaartaasi laga saaray ciyaaryahan medel daqiiqadii sagaashanaad iyo wakhtigii dheeraadka ee lagu daray sidaa darteed halkaasi waxaa hogaaminaya oo toddoba kulan oo ay ciyaareen xulka waddanka argentina iskana leh afar iyo toban dhibcood xulka waddanka uruguay ayaa saddex iyo toban dhibcood iska leh colombiya saddex iyo toban dhibcood ayay sidoo kale leedahay ecuador saddex iyo toban dhibc ayay leedahay brazil ayaa shanaadana waxay leedahay laba iyo toban dhibcood sidoo kale waxaa la ciyaaray kulamo kale oo dhinacayo asia south korea waxa ay saddex gool iyo laba kaga adkaatay xulka waddanka china uzbekistan ay- ayaa gool iyo waxba kaga adkaaday xulka waddanka syriya iiraanna waxa ay guuldaro laba gool iyo waxba duldhigtay waddanka qatar oo ciyaaraha martigelin doona sannadka laba kun iyo laba iyo labaatan austraaliya iyo ciraaq laba gool iyo waxba xulka waddanka austraaliya ayaa ku oodroonaaday jabaan ayaa guuldaro laba gool iyo gool waxa uu kagala kulmay xulka waddanka isutaga imaaraadka carabta halka sacuudi arabiyana ay ka adkaatay xulka waddanka thailand kulamada maanta dhici doona waxaa ka mid ah dalalka honduras iyo canada oo dheeli doona el salvador iyo mexico ayaa sidoo kale ballansan haiti iyo costaricana way wada ciyaari doonaan panama iyo jamaica ayaa sidoo kale wada dheeli doona halka fernandan tobaco ay la ciyaari doonto xulka waddanka guatemala dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaa inoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan marka heestan oo kale lasoo gaaro ismaaciilow dhinacaaga maba mabay soo dhaaftaba dee markaad i tuurtay tii horaad igu tuurtay aad iyo aad heesta laba qayd markana dhegeystayaasha aan kusoo dhaweyno
markii aan ku dhinaacimi labanada qabsadaayo dadka qaaray anigu ye markii aan ku dhinaacimi labanada qabsadaayo dadka qaaray anigu ye
codadkaasi asli maxamed iyo haboon cabdilaahi ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o intaan mar kale kulmayno dhammaan jimco wanaagsan ayd dharki yahay laqalana aad ka roon tahay markii uu dhinaca ka galay ayadani he ayadani ayadani he ayadani ayadani ayadanigay iga dhimatee miidu labaqayd dharkiyahay dhaqalana aad ka ron tahay miidu